بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أmا bعd qاla الإmam الbخاaرiي رaximh الlه taعaalى bab man اntadra الإqاamة hada kani baabun baab weyaan man اntadara qofkii sugto aliqaamata iqaamada qofkii sugo oo masaajidka bannaankiisa qofkii iqaamada ku sugo ama gurigiisaba ku sugto markii la aqimana markaa soo galo oo yimaado ayb sidaasay ka dhigan tahay ibnu rajab macnahaasuu sheegay fatxulbaarigiisa uu ku sheegay waxa uu yidhi wainama almaqsuudu hunaa xadiidka iyo tarjamada isagoo isu ishaaraayo wainama almaqsuudu hunaa qowluhaa xataa ya'tiyahu xadiidka ku imaan doonto xtى yأtiyahu الmؤdinu lلإqاamة faإn hada yadul عalى أnnahu yajuuزu اntidaaru الmuصلي lلإqaamaةi waxay tusaysaa buu yidhi qofka musalligee tukanaya iqaamada inuu sugashadiisa wa an yuؤkhira dukhuula اlmasjidi masaajidka soo gelidiisa inuu dib u dhigo khaariجa minhu bannaankiisa isagoo markaa ka imaanayo joogo xataa tuqaama الصalاة inta salaada laga aqimo ayb fayadkhulu xiina idin markaa wuu soo gelayaa markaa wa hada huwa maqsuudu lbukhaariyi bukhaari marka maqsuudkiisa tarjamadan sidaas weeyaan fii hada albaab ayb wa araada bidalika mukhaalafata man kariha intidaara aliqaamati wuxuuna u jeedaa inuu yacnii khilaafid uu khilaafayo qofkii kahday iqaamada in la sugto oo bannaanka lagu sugto ayb faina طaa'ifata min asalafi karihuuhu daa'ifo salafka ka mida way kahdeen ayb waqallaquu weliba way gaf xugmiyeen xataa ruwiya can cabdillaahi bni camr bni اlcaas ilaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi huwa harabun min diini muxammadin wاlislaam ilaa cabdullahi bni camr bni caas uu saas yidhi waa ka cararid laga cararaayo diintii nebi moxamed iyo islaamku qaar marka karaahada meeshaasay gaarsiiyeen bukhaari marka wuxuu leeyahay karaaha maaha arrintaasoo way sugan tahay axaadiisteedana wuu sheegayaa marka shaki laakiin kuma jiro in masaajidka lagu soo hormaro si safka koowaad qofka uu u galo oo u helo salaadihii markaa uu tukan karayna uu tukado oo intidaarkaa salaadda intuu suganayana salaad buu ku jiraa dabcan waxyaabahaas oo dhan bay fiirinayaan laa shaka inay fadli badan tahay sidaas haddana laakiin karaahada iyo mukhaalafa inay tahay taasuu diidaya alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala marka baabun man intadara aliqaama sidaasuu ujeedaa qofkii iqaamada sugto ama gurigiisii masaajidka u dhow yahay oo maqlaayo iqaamadii halkaa ku sugto ama bannaankiiba intuu ku sugto markii la aqimo soo galo ayb qaala xadaanaa abulyamaan whuw alxakmu bnu naafic alximsiyu qaala akhbarana shucaybun huwa bnu abi xamza can الzuhriyi qaal akhbaranii curwaة bnu الzubayr ana caaئishaةa qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa sakata almuؤadinu muؤadinku haddii uu aamuso biluulaa tan hore yanii nidaha hore aadaanka hore haddii uu ka aamuso aadaanka hore marka maxaa laga wadaana biاnnisbati ilى اliqaama iqaamada marka la fiiriyo aadaan hore ayuu noqonayaa aadaanka fajarka maxaa yeeley xadiidkii nebiga wuxuu aha sala allahu calayh waali wasalam bayna kulli aadaanayni salaatun laba aadaan kastaa dhexdooda salaad ayaa ah hal aadaanna waxaa laga wadaa aadaanka wakhtiga ka kalena iqaamadaa loo jeedaa marka al uulaa binnisbati ilaa aadaani aliqaama koow weeyaan kanaa horeeyo ayb macnuhu marka sidaas waay towjiih aad u adagna waa bacdi alculamaa baa towjiihiino al-uulaa waxay yidhaahdeen aadaanka koowaad ayaa laga wadaa hadday aadaanka koowaad tahay marka idijaaca iyo labada ragcee fajarka ka horeyso aadaanka koowaad lagu bacdigiis lama tukada iyaga siduu la ogsoon yahay ayb markaasay waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa in bilaal uu adimayey salaad way soo gelaysa salaadda subax cabdullaahi bin ummi maktuumna xoogaa uu ka yar daahayay adinka wakhtigiisa koowaad oo kabacdina markaa ilaa ay qof ama dad ay u sheegaan marka fajarkii oo dhashay kadib ayaa labada ragca marka uu la imaanaya laakiin aan weli la adimin tawjiih marka xoogaa si aad u culus waaye marka kan horaa ka fudud kaasayna shuraaxdu u badan yihiin ayb kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa sakata almu'adinu mu-adinka haddii uu ka ah ou aamuso bil uulaa aadaanka hore aadaanka hore marka macnihiisu uu yahay kan iqaamada ka horeeyo waa aadaanka waqtiga min salaati alfajri salaada subax qaama waa istaagaye fa rakaca rakcatayni khafiifatayni laba ragco fudfudud ayuu tukanaya qabla salaati alfajri salaada subax ka hor goormana bacda an yastabiina alfajru fajarku markuu caddaado yacnii fajarku markuu dhasho waayo uma adajaca waa jiifanaya calaa shiqihi alayman dhinaciisa midig ayuu u seexanayay xataa ya'tiyahu lmu'adinu inta uu mu'adinka ugaga yimaado liliqaamati liajli aliqaamati iqaamada darteedna uu ugu yimaado meeshaa marka tarjamada maxalushaahidkeeda xadiidka ay ka leedahay xataa ya'tiyahu lmu'adinu ilaa uu mu'adinka uga yimaado liliqaamati oo ugu yimaado marka meesha waxaa ku jirto ilaa laga aqimo nebiga inuu gurigiisa joogay gurigiisana masaajidkuu ku deganaa dabcan ayb marka iqaamada ayuu sugaayey rasuulka sala allahu calayh ali wasalam uu suganaayey bilaal baa marka u imaanaayey markaasuu inuu aqimaayo ayuu ka idin dalbanaayey waa u idmaayey markaasuu baxaayey waa aqimaayey bilaal dabadeed rasuulka waa soo gelayay sala allahu calayh ali wasalam marka meeshaas xataa ya'tiyahu weeyaan tarjamada shaahidkeeda ayb inta uu kaga yimaado nebigaa loo imaanayaa marka ma joogo masaajidka rasuulka sal l salam meeshaa marka waxaa ka soo baxaysa inay bannaan tahay in iqaamada la sugto oo la sugan karo qofkii markaada aan daahaynin ama aan wax kale ku la soo gudboonaanaynin ayb maqsuudka tarjamadana horaan u sheegnay ibnu rajab sida uu tilmaamay ayb meeshaa marka yastabiina riwaayo kale yastaniira ayay leedahay ayb waagu soo ifo macnaa uu soo baxo unbaa laga wada baabun bayna kulli adaanayni salaatun liman shaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan bayna kulli aadaanayni laba aadaan kastaa dhexdooda salaatun ayaa ahaatay salaad liman shaaa qofkii doono aadaanaynkan la sheegaya marka aadaanka iqaamada ee laba aadaan inaysan ahayn shalay aan sheegnay maxaa yeelay laba aadaan inta u dhaxaysaa waxaa ku jirta salaad farada iyada liman shaaa lama dheheen ayb oo aadaanka duhurka iyo aadaanka casirka waxaa u dhaxeeya salaadda duhura udhexaysa salaadda duhur marka liman shaaa ma laga cabiri karo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yaziid wa huwa almuqri cabdullahi bnu yaziid almuqri qaala xadaanaa kahmas bnu lxasan can cabdillaahi bni buraydata can cabdillaahi bni muqafal qaala qaala اnabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigu waxa uu yidhi beyna kulli aadaanayni laba aadaan kasta dhexdooda salaatun ayaa ah salaad beyna kulli aadaanayni laba aadaan kasta ee aadaankii aqimaadii salaatun ayaa ah uma qaala fi اhaaliثati markii saddexaad ayaa waxa uu yidhi liman shaaa qofkii doono liman shaada markaa waxay tusaysaa salaada aadaanka iqaamada udhaxaysaa inay sunno tahay ayb salaadahaasina ama maqrib ha ahaato ama ha ahaato salaado kalaba ayb dhammaan waa isku wada mid qaar marka salaada maqrib ka reebayaa jiro oo dhahaya iyada salaada maqrib maadaama wakhtigeedu uu ciriiri soo yahay iyada salaad marka aadaanka iqaamada inta udhexaysaa la tukada ma leh ayay dhahayaan laakiin horaan usoo sheegnay imaamu nawowi inuu yidhi waa khayaal faasid ah waxaas ayb iyo sunnadii nebiga sala allahu calayh waali wasalam oo loogaga hor imaanayo wax iska khayaali ah wakhtiga awalkiisana kuma tago intii laba ragca lagaga tukado ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi liyu'adin ha adimo fi safari safarka dhexdiisa mu'adinun waaxidun hal hal mu'adin safar marka lagu jiraa hal mu-adin keliya ha adimo oo laba yaynan adimin sida marka la joogo oo kale oo labo salaada subax ay lahaan jirtay ayb marka wuxuu yidhi meeshan iyadana ayb kaannahu yushiiru ilaa maa rawaahu cabdurasaaq biisnaadin saxiixin ana bna cumar kaana yu-adinu lisubxi fi safari adaanayni kaannahu marka waxuu ishaarayaa ibnu cumar safarka marka lagu jiro laba aadaan ayuu samayn jiray whada masiiru minhu ila ataswiyati bayna alxadari waasafar arrintaana marka waxay tusaysaa ama ay tahay inuu ku tegaayo ibnu cumar safarka iyo negidu isku mid inay yihiinoo salaadda subax laba adin loo addimaayo ayb bukhaarina marka isagu hal aadaan inyacni hal mu'adin in la sameeyo bimacnaa hal adin la addimo ayuu sheegayaa qaala xaddaanaa mucalla bnu asad qaala xadaanaa wuhaybun ayb huwa bnu khaalid albasriyu can ayuuba can abi qilaabata can malik bni اlxuwayrid qaala ataytu الnabiya sala اllahu calayhi waalihi wasalama nebigaan u imid fii nafarin maca nafarin anoo ah jamaaco macooda min qowmii qowm jamaacada oo min qowmi qowmkayga ka mida fa aqamnaa cindahu agtiisa ayaan nagaanay cishriina leylatan labaatan habeen min qowmii oo qoomkeen qoomkayga ka mida buu leeyahay faaqamnaa cindahu agtiisa ayaan nagaanay cishriina leylatan labaatan habeen wa kaana nebigu wuxuu ahaa raxiiman mid naxariis badan rafiiqan dhimrin badan nebigu wuxuu ahaa marka axad dadka dareen u leh labaatan maalmood markay dadku musaafir soo yihiin oo ilmahoodii naagahoodii soo moog yihiin rasuulkii marka waa u naxariistay oo waa dareemay falamaa ra'aa markuu arkay shawqanaa hilowgeenna ilaa ahaaliina aan u hilownay qoysaskeenna aan u hilownay markuu nebigu dareemay qofka weyn marka ama ummadda mas-uulka u ah ama caalimka ah isaga waxaa laga rabaa ama imaamka masaajidkaba ka ah ama mu'adinka ah inuu dareensan yahay dadka yacnii waxa dhibi karo iyo waxaan dhibaynin iyo qof dareensan inuu yahay sidaas qaala waxa uu yidhi markaa irjicuu laabta fakunuu fiihim dadkiinna dhexdooda ahaada wacallimuuhum waxbara wasalluu tukada wasalluu tukada riwaaya waxay ku daraysaa wasalluu kamaa ra'aytumuunii usallii sidaad i aragteen inaan u tukanayo u tukada ayuu yidhi nabiga sal l slam faidaa xadarat isalaatu salaadda hadday timaado falyu'adin ha addimo lakum idinka axadukum midkiin ha idiin addimo walya'ummakum ha idiin imaam noqdo akbarukum kan idinkugu weyn marka qur-aankii iyo sunnadii inay isku mid ka ahaayeen baa muuqata markaas ninkii weyn ayaa marka tgelaya lafdigan marka xadiidka uu keenay iyo tarjamada lafdiga iyo tarjamada xoogaa aad isuma daboolayaan maxaa yeelay xadiidka waxaa noogu qoran markaad laabataan markay laabtaan marka musaafiriin miyaa iyaga guryahooda markay u laabtaan musaafiriin maba ahanba meesha tarjamadana waxaa noogu dhigan liyu'adin fi safari sababad wuxuu rabaa inuu yidhaahdo falyu'adin lakum axadukum hal ha addimo ayaa la yidhi safarka marka hal baa addimayuu rabaa inuu dhaho laakiin lafdiga xadiidka safar ma tilmaamayo ee markaad laabataanuu xadiidku sheega sidaa darteed waxaa ka fiican xadiidka baabka soo socda oo ku keenay inuu halkan ku dhigaa fiicnaa laheeda la yidhi baabka soo socda marka xadiidkiisa labaad haddaa fiirisa wuxuu leeyahay idaa antumaa kharajtumaa faadinaa labadiinna haddaad baxdaan faadinaa addima haddaad baxdaan safarkii bay tilmaamay marka middaas faadinaadan baa iyadana la qabsan karaayo waxaa la dhihi karaa faadinaa de meeshii marka mu'adinun waaxidun ayaa la weynaya haddii la dhahana faadinaa waxaa laga wadaa riwaayada kalea lagu sharxa lagu macnaynaya midkiin ha idiin addimo ee labadiinna isla addima lagama wado dabcan marka laakiin xadiidkan dambe ee tarjamada dambe oo dhexdeeda hooste hoosteeda uu ku keeni doono ayaa wuxuu tilmaamayaa macnaha la rabo oo idaa antumaa kharajtumaa markay baxaan musaafiriinay noqonayaan dabcan laakiin markay laabtaan ka bacdi musaafiriin ma ahaanayaan ibnu rajab sidaas uu baraarujiyey marka meesha oo wuxuu yidhi walaakina allafda aladii saaqahu albukhaariyu fii hada albaab inamaa yadullu calaa annahu amarahum bidalika idaa rajacuu ilaa ahlihim laa annahu amarahum fii safarihim ayb qabla wusuulihim waqad nabaha calaa dalika alismaaciiliyu nuqtadaas waxaa baraarujiyey abu bakr alismaaciili saaxibu lmustakhraj wa tarjama calayhi waana u tarjamay wa tarjama calayhi annasaa'iyu nasaa-i baa u tarjamtaye waxa uu yidhi ijtizaa'u اlmar'i biadaani gayrihi ayb fi اlxadari saasuu marka tarjamtay qofka kayrkiis inuu u gudaayo aadaanka kayrkii uu adimo fi lxadari ayb xadar xadiidkaanuna keenay nasaa-i marka tarjamadiisa xadiidkan xadar bouba tusaan safar ba sheegayba xadiidkan ayb waqad kharajahu اlbukhaariyu fi اlbaabi اladii yali hada bilafdin صariixin biأnnahu amarahum bidalika fii xaali rujuucihim ilaa ahlihim ayb wa safarihim wa kaana takhriijuhu bihada اllafdi fii hada اlbaabi owlaa lafdiga xadiidka soo socdo inuu baabkan ku takhriijiyo yaa wanaagsanaan lahayd ibnu xajar laftirkiisu waxbuu ka ishaaran ayb oo wuxuu yidhi wajhu mudaabaqatihi litarjamati maca ana daahirahu yukhaalifuha liqowlihi fakunuu fiihim wacallimuuhum faidaa xadarat fadaahiruhu ana dalika bacda wusuulihim ilaa ahlihim wa tacliimihim laakina almusanifa ashaara ila ariwaayati alaatiyati في الbاb الdي bعd hda fإna فيha إda أntma kharجtma faأdina وlaa تacaaرضa bynهma أيضا وbيna qowlihi fي hadihi التarjamaةi مؤdin waaxid لأn الmuraada bqowlihi أdina ay man أxaba minkma an يؤdina falyؤdin وdlika lاstiwائihima fi الfضل وlaa يctabaru fi الأdاni الsin bkhilaafi الإmaamaةi wahuwa waaضxu aadaanka marka da looma shardiya isaga imaamada waa khilaafsantah whuwa waadixu min siyaaqi xadiidi اlbaab xayثu qaala faliyuؤdin lakum axadukum walyaؤmakum akbarukum wاstudila bihada calى afdaliyati اlimaamati imaamada fadligeeda ayaa loo deliishaday cala aladaani ay ka fadli badan tahay iyo wacalaa wujuubi اladaanina waa loo deliishaday ila amara xadiidkan uu sheegaya ayb waxa uu yidhi falyuؤdin siiqatu amar siiqatu amar weeyaanu liyuؤdin waa ficlu mudaaric oo laamulamri la geliyey min siyaq اlmri waqad taqadama alqowlu fiihi fii awaa'il اladaan ayaa wuu soo hormaray qowlkaasi o bayaanu khaطأi man naqla اlijmaca calى cadam اlwujuub ayb baabu اladaani lilmusaafiriin baabu bayaani xukmi اladaani aadaanka xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay lilmusaafiriina ay adimaan musaafiriinta u ah yacni xugun idaa kaanuu haddii ay ahaadaan jamaacatan jamaaco hadday yihiin ayb waliqaamati aladaaniay ku cadfan tahay waa baabu bayaani xukmi aliqaamati caddaynteeda iqaamada marka musaafiriintu ay aqamtaan wakadalika bicarafata carafa dhexdeeda wa jamcin iyo musdelifa jamcin musdelifa laga wada wa qowli lmu'adini mu'adinka qowlkiisa macnihiisii ay u baabiya asalaatu fi rixaal fi leylati albaaridati habeenka qabowga badan aw ilmatiirati ama habeenka roobka badan dhexdeeda uu yidhaahdo ida kaanuu jamaacatan taas marka uu yidhi huwa muqtada alaxaadiid allatii awradaha axaadiidta uu soo wado ayaa muqtadaheeda waayo idaa kaanuu jamaacatan laakin laysa fiiha maa yamnacu adaana almunfarid marka xadiidka jamaacada ayuu ku qeyday axaadiidta uu soo wadaa jamaaco ku jirtaa laakiinse munfarid qof ah keligii musaafirna ah inuu addimo ma diidaysa axaadiidtan xadiidkii abi saciidin alkhudri baa deliil u ah inii araaka tuxibu alghanama waalbaadiyata markaa wuxuu yidhi haddii salaadda waqtigeeda lasoo gaaro adin fainahu laa yasmacu mada sawti اlmuadini jinun walaa insun walaa shayun ilaa shahida lahu yowma alqiyaama kaasaa isagu markaa tilmaamaya qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahidiyu qaala xadaanaa shucbatu can ilmuhaajir abilxasan ayb can zayd bni wahbin can abi darin qaal kunaa maca anabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga la jirkiisaan ahayn fii safarin safar faaraada almu'adinu mu'adinkii wuxuu doonay an yu'adina inuu adimo faqaala lahu waxa uu ku yidhi abrid qabooji qabow geli uma araada an yu'adina inuu aadaano ayuu damcay faqaala lahu abrid uma araada an yu'adina faqaala lahu abrid xataa intii saawaa uu kala ekaaday addillu hooskii adtuluula bacaadka taagagiisa intuu kala ekaaday yacnii bacaadka taagaga oo kuuskuuska leh inta uu hooskii hooskoodii uu kala ekaaday xataa saawa dillu tuluula marka waxaa laga qaadanaya inuu aad u akhiray duhurka ooba uu ku dhoweeyey waqtiga casirka leanna shaygu markuu hooskiisa la ekaado dillu zawaalkana laga gooyo casir baa soo gelaya waqtigaasna ayb ibnu rajab marka wuxuu yidhi qaala alimaam axmed wuxuu yidhi fiihi annahu sallaahaa fii aakhiri اlwaqti idaa saara dillu shayi milahu xadiidku wuxuu tusayaa buu yidhi in laga yacnii inuu tukaday duhurka aakhirkiisa waqtiga ugu dambeeyey inuu ka tukaday ama inuu isku darayba markaa yacnii waqtigaasu markaa inuu isku daray faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi ina shiddaة اlxari kulaylka darnaantiisa min fayxi jahannam jahannama faafkeedu ahaa maxalushaahidka marka waxay tahay nebiga safarka dhexdiisa in muadin uu lahaa jiray tarjamada haddaa fiir baabu aladaani lilmusaafiriin marka nebiga asxaabtiisa musaafiriin bay ahaayeen waana adinteen maqsuudka tarjamada marka meeshaa ku jira ibraad iyo wixii ku saabsan kitaab almawaaqiit baan kusoo marnay qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf ayb wa huwa alfiryaabiyu ayb wbidalika saraxa abu nucaym fi lmustakhraj buu yihi wasufyaan huwa thawriyu wqad rawى الbukhaariyu can moxamed bni yuusuf ayضa can sufyaana bni cuyayna laakinahu moxamed bni yuusuf albiikandiyu walaysat lahu riwaayat can اthawriyi biikandiga thawri riwaayo kuma laha wاlfiryaabiyu wain kaana yarwi ayضa can ibni cuyayna firyaabigan ayaa ibnu cuyaynana ka wariye thawrina ka wariyo inkastoo ibnu cuyayna uu ka wariye laakinahu idaa aطlaqa sufyaan hadduu iطlaaqo fainamaa yuriidu bihi thawriya thawri buu ujeedaa waidaa rawaa can ibni cuyaynata bayanahu waqad qadamnaa daalika waa soo hormarina annaga laftirkeenna waa ka hadalna meeshaas qaacide ayaana u sheegnay oo baabkan muhmalka ku saabsan maxay ahayd yaa xasuusta qaacidada ya ya maya isisxaaqi ahayd taas qaacidaan meeshaas ugu dhex sheegnay yaa xasuustan qaacidadu waxay tahay qof haddii uu laba qof ka wariyo midna uu ka badsaday midna uunan ka badsanin oo marmar un uu ka wariyo haddii uu magacii idlaaqo oo uusan abtir u samaynin yuu kala jeedaa ninka uu ka badsaday fadlan qaacidooyinkaas iska qabta kitaabka marka faa'iidooyinkan hala qoro hala qoro markaan leenahay berri ma xasuuso kartid maalin walba dersi al akhra dersi ma dersi mid kale mid kale mid kale kii soddonaad darsigii soddon maalmood ka hor lama xusuusan karan ayb maskax ma hayn maskaxdana meeshaan joogto waaba sii daran tahay marka wixii in buug inta lagu qorto usbuuci hal maalin buuggaas la mudaakareeyey mar walba in la isusoo horjeeda ma fiicno mar walba wakti haddaad siinayso kitaabkan waxaa fiican hal mar inaad ka dhammaato ayb hadhow wixii dambe inay kuu noqoto wax aad taqaan oo aad muraajacaynaysa laakiin waxaadan aqoonin muraajacay haddii lagu yidhaha wareer dheeldheel iyo kaftan ma ahan marka kitaabka haddii laastikada laakiin la dhex geliyo oo inta laysku xero la dhigo lasoo qaado la dhigo lasoo qaado wax wakti unbaa dhuminaya wax kale male ninka isaga ajar tirsana xalqada gooni waay xalqada ajar waa iska lehda ninka ajar isaga fadhiyan waa baab laakiin ajar iyo cilmi in laysku darsanay mararka qaarna waa sheegnay su-aalaha noocan oo kale waa imaanayaan su-aalaha saan oo kale fawaa'idda iyo tacalluqa waa imaanaya markaa la iska jiro ayb qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan huwa thawriyu can khaalidin alxadaa can abi qilaabh whuwa cabdulaahi bni zayd aljarmi can malik bni اlxuwayrid qaala ataa rajulaani laba nin ayaa yimaadeen annabiya nebigay u yimaadeen sala اllahu calayh ali wasalama yuriidaani xaal ay doonayaan asafara safar iyagoo rabo faqaala اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi idaa antumaa kharajtumaa idinka haddaad baxdaan faadinaa adima uma aqiimaa aqima uma liyaumakumaa ha idin imaam noqdo akbarukumaa kan idinkugu weyn idaa antumaa kharajtumaa faadinaa uma aqiimaa waliqaamati waa marka ay qaabilaysaa tarjamada waliqaamati baa ku jirtay laakiin lafdigan uma aqiima ibnu rajab wuxuu yidhi qaala alimaamu axmed laa aclamu axada jaaءa bihi ilaa khaalidan lafdigan uma aqiima xadiidkan maalik ibnu xuweyd ma arag buu yidhi cid sheegtay khaalid maahane khaalid alxadaa maahane yacni fi اladaani iyo waliqaamati buu ujeedaa fi safari wa qaala hada shadiidu cala اnnaas yani khaalid khaalid alxadaa keliya unbaa sheegay buu yidhi nacam lafdiga iqaamada oo safarka dhexdeeda midaan xadiid idaa antumaa kharajtumaa faadinaa uma aqiima markaasu haddana wuxuu yidhi imaam axmed hada shadiidun cala annaas dadka musaafiriinta adin iyo aqim waa ku adag tahay sideedana aadaanka maxaa loo jideeyey ayaa iyadu waxay tahay yacnii jamaacada ma aadaanka yaa iskale jamaacada maaleh wakhtiga maaleh salaada maaleh yacnii wararkaas faraa badan baa jiran laakiin ama jamaaca ha jirto ama yaanay jirin qof inuu adiman karana waa soo marno qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanaa wahuwa abuu muusa zamin qala xadaanaa cabdlwahaab huwa cabdulwahaabi bnu cabdilmajiid althaqafiy qaala xadaanaa ayubu can abi qilaabata qaal xadaanaa malikun ataynaa ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan u nimid wanaxnu shababatun annagoo dad dhallinyaro ah mutaqaaribuuna isku dhow dhow xagga da'da faaqamnaa cindahu agtiisa ayaan nagaanay cishriina yowman labaatan maalmood iyo waleylatan habeen wa kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa raxiiman rafiiqan mid naxariis badan oo dhimrin badan falamaa danna markuu maleeyey annaa annagu qad ishtahaynaa inaan jeclaysannay ahlanaa ehelkeennii aw qad ishtaqnaa inaan u hilownay sa'alanaa waana weydiiye canman taraknaa bacdanaa gadaasheenna dadkaan uga soo tagnay fa akhbarnaahu waanu u sheegnay qaala waxa uu yidhi irjicuu ilaa ahliikum ehelkiinna aada oo u laabta fa aqiimuu fiihim dhexdooda nagaada wacallimuuhum bara wamuruuhum fara wadakara ashyaa'a buu sheegay axfada axfaduhaa aan xifdiyey aan xifdisanahay ow laa axfaduhaa ma aanan xifdisnayn wasalluu kamaa ra'aytumuunii usallii saad aragteen inaan u tukanayna u tukada faidaa xadarat isalaatu salaadda hadday timaado falyu'adin lakum axadukum midkiin ha idin adimo waliyaumakum akbarukum kan idinkugu weynna ha idin tujiyo meeshaa marka iyada waxay ku tusaysaa dadka tacalluqa ay la leeyihiin ilmaha iyo naagahooda oo rasuulkii calayhi salaatu wasalaam dadkan waa iskala joogi kareen laakiin nebigu markuu arkay dad ilmo iyo naago iyo ehel inay ka soo kaceen markuu arkay wixii sharaa'icda muhiimka u ahaana waa baray dadkiinniina wax sii bara idinkana wuxuu yidhi marka aada meeshaa dadkiinni utag waa fasaxay nebiga sal l slam taa marka waxay tusaysaa qofka de tacalluqay la leeyihiin dadka mas-uuliyadna waa ka saaran tahay hadduu iska dhaqaajiyo mas-uuliyaddaa ka dhaqaajiyo oo uu iska maqnaado dadkii waxaa weeyaan diinkoodiina ma ilaalinin dadkii mas-uulka ka ahaa diinkoodiina kama warqabo mana ka ha mana hayo markaa mas-uuliyaddii kale adduunyadana inuu dhumiyo ayaa la arkaa uu gabo ayb isagayna waxaa rubamaa waxaa laga yaabaa inuusan waxba aqoonin marka diinkiina hadduusan baranin waqti uunan siinin ehelkii iyo dadkiina uu ka maqan yahay muxuu ku maqan yahay marka waxaa laga yaabaa isaga niyadiisu inay la fiican tahay laakiin waxa kuma maqan dad waxaad arkaysaa hadday masaajid ka istaagaan ehelkoodiina waa ka maqan yihiin masaajiddiina waa ka istaagayaan waxa uu isku dhex daraayana mar walbana yacni diinta waa in loo qaataa wuxuu leeyahy sidii rasuulka ayb waa inaan u qaadanaa sidii rasuulka sidii rasuulka in la barto soo uma baahna afartan sanaad socotaa ama yacnii ka badanba sidii rasuulkana weligaana uma fadhiisanin mana baranin hadalkiina waxaa leedahay waa in yacni khayrku wuxuu ku jiraa sida rasuulka in diinka loo fahmo sida rasuulka marka diinka loo fahmaayo waa in loo fariisto wax fududo iska sahlan maaha oo qofkii uu xadiidkii barto fiqigii barto tafsiirkii barto oo markaas marka waxbuu fahmaya mana dhahayno yacnii qofkan qof xumaan ku jira waxba uma sheegi kara ma la dhahayo si aad ugu sheegi kartaa jirta nacam qof shay xumaantiisu muuqato ku jiro war ilaahay ka cabso waxaan iska dhaaf waxaan diinta waa ku qallooc waa qofku wau dhihi karaa taas oo ilaa ilaa wax ka barta shardi maahan laakiin qofku isagay anfacaysaa horta waxaan uu sheegaya inay saxan yihin in kale inuu ogaado ayb wasalluu kamaa ra'aytumuunii usallii waa keeni doonaa axaadiitan marka abwaabu sifati salaati nebiy buu ku keeni doonaa hadda maclushahadkiisa sidaasay ahayd ayb qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa yaxya can cubaydillaahi bni cumar qaala xadaanii naaficun qaala adana bnu cumar ibnu cumar waa addimay fii leylatin habeen baaridatin qabow bidajnaana dajnaan dajnaan ahlu xadiidku waxaa la yidhi jiimku waa reebaan laakiin luqawiyiintu waxay dabdiyeen bajanaan bajanaan oo jiimka marka la kor dhigo iyo daad kale ayb ibnu rajab wuxuu yidhi wa qaala saaxibu mucjam اlbuldaan saaxibu mucjam اlbuldaan yaa waha yaaquut alxamawi yaaquut alxamawi kitaab wuxuu leey buldaanta oo uga hadlo uu fiican yahay buldaanta kutubaha iyo ku soo maraayo xadiidka beled markaa aragto sidii wuxuu u qoran yahay hamsadou ka bilaaba yaaduu geyna buldaantaasuu marka ka sheekeeya mucjam uludaba'na waa leeyahay kitaab kaloo la yidhaahdo ayb wa qaala saaxibu mucjam اlbuldaan huwa jabalu huwa jabalun bitihaama wuxuu yidhi dajnaan waa buur tihaamo ku taalo wa qiila huwa calaa bariidin min maka waxaa la yidhi buu yidhi maka ayuu u jiraa bariid ayb ibnu rajab marka waxa uu yidhi wاlmutadaawalu bayna ahli اlxadiiثi anahu bisukuuni اljiim dajnaan ibnu xajarna feeri marka waxuu ka dhigay huwa bifatxi daadi اlmucjamati wabiljiimi bacdaha nuunu calى wasni faclaan غayru masruuf qaala saaxibu الصixaax yaa way saaxibu الصixaax jawhari saaxibu الصixaax qawaamiista aadka muhiimka u ah wغayruhu iyo kayrkii huwa jabalun binaaxiyati maka wa qaala abu muusa fii dayli اlariibayni ayb alariibeynka waxaa iska leh abu cubayda alharawi ayb daylkiisa marka wuxuu ku yidhi huwa mowdicun ow jabalun bayna makata wاlmadiina buur maka iyo madiino meel udhexayso ku tahay wa qaala saaxibu اlmashaariq waman tabicahu saaxibu lmashaariqna yaa waay mar badanaan sheegnay saaxibu lmashaariq kitaabka dhexdiisa mashaariqul anwaarka ee iskale qaadi ciyaad waay mashaariqul anwaar qaadi ciyaada iskale ayb waman tabicahu huwa jabalun calaa bariidin min maka wa qaala saaxibu lfaa'iq saaxibu lfaa'iqna yaa waay zamaqshari w zamaqshari waa jaaru llaahi zamaqshari alfaa'iq fii hariibi اlxadiid al hariibku uga hadla wuxuu yidhi marka wa qaala saaxibu اlfaa'iq miman shaahada wuxuu yidhaahday baynahu wa bayna makata hamsat wacishruuna meylan isaga maka shan labaatan meele yaa udhaxayso wa baynahu wa bayna waadi muraysica amyaalun ayaa udhaxayso intaha wahada alqadru aktaru min bariideyni ibnu xajar marka wuxuu yidhi qadarkan laba bariid waa ka badan yihi wadabduhu bilamyaali uu ku dabdiyeyna yadullu calaa masiidi ictinaa maadaama ninkan uu maylku intuu yahay uu sheegay inuu aad isugu kallifaa ka muuqato wa saaxibu lfaa'iqi miman shaahada tilka alamaakin zamaqsharina waa dadkii arkayuu yidhi meelahaas lianna xaramkuu deganaa jira isagana wactanaa bihaa aadna isugu kallifay khilaafnacam wa saaxibu lfaa'iqi miman shaahada tilka alamaakin miman shaahada tilka alamaakina wactanaa biha khilaafu man taqadama dikruhu miman lam yaraha aslan iyadoo marka ay khilaafsan tahay buu yidhi dadkii kale warkan tirada badan een hore usoo sheegnay dadkii sheegay waa khilaafsan yahay iyagu ma aynan arkin uu leeyahay qaadiciyaad dalkaasi galbeed uu jiray andalus iyo meelahaas wuxuu yidhi adana bnu cumar fii leylatin baaridatin bidajnaana uma qaala waxa uu yidhi salluu fii rixaalikum guryihiina ku tukada faأhbaranaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam wuxuu noo sheegay rasuulka kaana ya'muru muadinan muadin inuu amraayey yuadinu adimo uma yaquulu wuxuu dhahaya calaa irihi muadinkaa uma yaquulu wuxuu dhahaya calaa irihi aadaanka gadaashiisa alaa salluu fi rixaal guryihiinna ku tukada fii leylati albaaridati habeenka qabowga badan aw ilmatiirati ama roobka badan fi safari safarka dhexdiisa fi safari mafhuum iyadu ma leh haddaan safar xataa jirin oo qofka uu joogo gurigiisa lak roob uu da-ayo gurigu isay tukan karaa waa ruqsa ayb meeshaa marka uma yaquulu calaa ifrihi waxay daliil u tahay marka alaa salluu fi rixaal ma waxaa lagu dhahayaa xaya cala salaah booskeedaa la gelinaa mase bacda aladaan aadaanka in sidiisi inta loo adimo gadaal laga dhaho alaa salluu fi rixaal labadaba inain la yidhi waa soo sheegnay xadiidkan marka wuxuu tilmaamaya bacda aladaan in la dhaha ibnu xajar isaga marka waaba taasuu xoogaa rajaxayaayo wuxuu leeyahay wayumkinu اljamcu baynahumaa walaa yalzamu minhu maa dukir bian yakuuna macna asalaati fi rixaal ruksatan inay tahay liman araada an yatarahasa wamacnaa halumuu ila salaatina nadbun liman araada an yastakmila alfadiilata walow taxamala almashaqa xaya cala salaatna ninkii mashaqada rabo waaye oo isagu markaa mashaqada taxamulaayo alaa salluu fi rixaalna ninkii ruksaysanayaa loo ogolya ayay ku saabsan tahay marka labada in gadaal laga dhaho waa isku dara waa fiicanka qaala xadaanaa isxaaq qaala akhbaranaa jacfar bnu cawn ayb isxaaq ibnu mansuur weeyaan midkaan marka riwaayat abilwaqti saasaa ku jirtay ayb wabidalika jazma khalf fi اlaطraaf waqad taradada alkalabaadiyu rijaalu saxiixuu leeyahy kalaabaadi hal huwa ibn ibraahiim miya aw ibnu mansuur miya warajaxa aljayaaniyu anahu ibnu mansuur abu caliyin aljayaani inuu ibnu mansuur yahay buu rajaxay waistadalla calaa dalika biana musliman akhraja hada alxadiid bihada alisnaadi calaa isxaaq ibni mansuur wuxuuna ku rajaxay riwaayo muslimaa jirto isla sanadkan isxaaqana lagu caddeeyey meeshaas qaala akhbaranaa jacfar bnu cawn qaala xadaanaa abulcumays can cawn bni abi juxayfata can abiihi qaal ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan arkay bilabdaxi isagoo jooga abdaxa faja'ahu bilaalun baa u yimid faaadanahu bisalaati buu ogeysiiyey uma kharaja bilaalun waa baxay bilcanazati ushii buu la baxay xataa rakasahaa intuu ka muday bayna yaday rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga hortiisa bilabdaxi wa aqaama salaata salaadii buu aqimay abdaxa marka salaadaha lagu tukanaa waa waqti markii xajka iyo la jiray ama laga imaanayo salaaddii carafa iyo musdelifo halkaan kuma sheegin meelo kale ku imaan doonta tan unbaana marka ay la mid tahay un iyadana in lagu addimay baa sugan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yatatabacu lmu'adinu mu'adinka ma raacraacayaa faahu afkiisa haahunaa meeshaan iyo haahunaa meeshaan ayb mu'adinku ma raacraacayaa afkiisa halkaan iyo halkaan miyuu ula raacraacayaa ayb wahal yaltafitu ma milicsanayaa fi ladaani aadaanka dhexdiisa milicsi ma samaynaya wayudkaru can bilaalin bilaal waxaa laga sheegay annahu jacala inuu yeelay isbacayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhegood dhexdooda wa kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa laa yajcalu isbacayhi labadiisa farood ma yeelaynin fii udunayhi labadiisa dhegood dhexdooda ibnu cumar markuu addimaaya faraha dhagaha ma gasha jirin wa qaala ibraahiimu ibraahiimu naqaci waxa uu yidhi laa ba'sa baas ma leh an yu'adina inuu addimo calaa gayri wuduu'in weyse la'aan isagoo weyse qabin inuu addimaa laa ba'sa wa qaala caaau cataa waxa uu yidhi alwuduu'u weyseqaadka xaqun waaye wa sunnatun sunna wa wa qaalat caaishatu waxay tihi kaana anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yadkuru llaha inuu ilaahay xusaayo calaa kulli axyaanihi waqtiyadiisoo dhan saddex masalo meesha uga hadla marka tarjamada saddex mas'alo ayuu uga hadla almas'alaة اlأuulىa ibnu rajab wuxuu yihi waqad dakara albukhaariyu fii hada albaabi ثalaaثa masaa'il aluulaa ta hore aliltifaatu fi اladaan aadaanka dhexdiisa milicsi in lagu sameeyo yamiinan wa shimaalan midig ee badax wالsunaةu cinda jumhuuri اlculamaa ayb an yuؤdina mustaqbila اlqiblati wayudiira wayudiira wajhahu fii qowli xaya cala asalaax xaya cala alfalaax yamiinan wa shimaalan sunnadu waxay tahay horta qofka muwaadinka inuu qiblada u jeesta markuu addimayo xaya cala asalaax iyo xaya cala alfalaaxna inuu midig iyo bidic feeriyo oo uu midicsado wa ankara bnu siirin aliltifaata marka bukhaari taas marka isagu waa qabaa hal yatatabacu lmu'adinu faahu haahuna wa haahuna wahal yaltafitu fi ladaan wuxuu keenay khilaaf ayb waxaan u jeedaa istifhaam ahaan buu ku keeno waxma jasminin khilaaf ma keenin ma uunan jasminin khilaafuu ishaarayaa marka khilaafka marka yaa qabo ibnu siriin wuxuu yidhi wa ankara ibnu siriin aliltifaata ibnu siriin wuxuu inkiray iltifaatka xakaahu ibnulmundir ayaa ka sheegay wabnu abi shaybata ibnulmundir iyo ibn abi shayba biisnaadin saxiixin ayb wاladiina ra'w aliltifaata qaala akaruhum marka culimada badanka qabo iltifaatka arko badankood waxay yidhaahdeen yaltafitu biwajhihi walaa yanwi cunuqahu wejiga ayuu ku milicsanaya wejiga ayuu milicsi ku samaynaya ee qoortiisii ma leexinayo iyada dhan iyada dhan ma leexinayo xabadkana maba leexinayo isaga walaa yanwi cunuqahu qoortiisoo dhan ma laabaayo marka walaa yusiilu qadamayhi labadiisa lugoodna ma meeshii ay taagnaayeen ka dhaqaajin maayo yani isaga dhan inuu isla jeesto diidaan maca lugaha u dhaqaajiyo dadaa markay samaynayo saas yeelo oo lugaha iyo xabadka iyo wejiga kulli isla dhaqaajiyo whuwa qowlu hawriyi wاlwsaaciyi washaaficiyi waaxmada fi lmashhuuri canhu wa abi hawr waxakaahu bnu lmundir can abi xaniifata wa asxaabihi ayuu ka sheegay masalada koowaad marka waa taasaa almasأalaة الثaaniya masalada labaad jaclu اsbacayni fi اludunayni labada dhagood ee labada farood in dhagaha la geliyo ayb waqad xakaa can ibni cumara ibni cumar wuxuu ka sheegay annahu kaana laa yafcalu dalika khilaaf buu iyadana sheegay ibni cumar wuxuu ka sheegay inuunan samay jirin sidaas wa daahiru kalaami اlbukhaariyi yadullu calaa annahu gayru mustaxabbin hadalka imaamu lbukhaari sida ka muuqatana gacmaha faraha in la geliyo dhagaha inaysan sunno ahayna ka muuqato say uga muuqataa marka liannahu xakaa tarkahu can ibni cumara in laga tago ayuu ibnu cumar ka sheegay wa ama alxadiidu almarfuucu oo ah bilaalaa samay jiray xadiid marfuuc oo kale lanna bilaal nebiga hortiisuu ku addimay moogtahay ayb wa ama alxadiidu almarfuucu fiihi facallaqahu bigayri siiqati اljasmi xadiidka marfuuca siiqatu tamriid uu ku keenay ayb fakaأnnahu lam yahbut cindahu kaanahu marka inuun agtiisa ka sugnaanin wadakara fii taariikhihi اlkabiir bukhaari taariikhu kabiirka wuxuu ku sheegay min riwaayati rabiic bni sabiix can ibni siriin qaala waxa uu yidhi ibnu siriin أwalu man jacala isbacayhi fii udunayhi fi اladaan cabduraxmaan bnu اlasam muadin اlxajaaj ninkii ugu horeeyo muadina oo dhegihii faraha dhegihiisa geliyo wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibnu اlasam muadinka xajaaj bni yuusuf taas marka wax sunnaa lagama qaada karo saasoo kale xajaaj muadinkiisa iyo xajaaj maxaa laga faa'iida ibnu siriin isagu saasuu yidhi wahada alkalaamu min ibni siriin yaqtadii annahu cindahu bidcatun warkan ibnu rajabna wuxuu yidhi oo ibnu siriin uu yidhi waxaa laga fahmaa ibnu siriin inuu bidco u arkaba arrintan maxaa yeeley mar haddii xajaaj loo nisbeeyey xajaaj marka khayr ou la gooni noqday ma jiran khayrka uu leeyahayna dadka dadka kalaa yeelan lahaa oo la yeelan lahaa maogtaayb kaano marka iyo waxaan inay waqtigaas xajaaj bilowdeen kaano inuu bidco dhahayno ayb wa aktaru ahli ilcilmi cala istixbaabihi laakiin ahlucilmiga badankood waxay qabaan sunno inay tahay ayb oo iyagu marka salafkii qaar badanna waa samay jireen iyaguna calaa kullin marka masalada khilaaf baa ku jira ibnu rajab wuxuu leeyahay bukhaari marka la fiiriyay labadan atar oo isgarab dhigay midna siiqatuljasmi buu ku keenay ibnu cumaruu ka sheegay kan kalena waxaa weeyaan bilaaluu ka sheegay siiqatu tamriiduuna uga sheegay kaanahu marka isagu inuu tarkiga u ilanayo ayb halkan marka ibnu xajar isaga kama hadlin وqاaلa إbraahimu maسأalada saddexaad marka waxa uu yidhi almasأlaة الثaaliثaةu masalada saddexaad alأdaanu calىa غayri wuضuء iyadoon la weyse qabin ma la adimi karaa masaladaas waay waana midda uu yidhi waqaala ibraahimu laa ba'sa an yuؤdina calىa غayri wuضuء waqaala cطاء الwuضuء xaq وsunaة waqaalat caaئiشhaةu kana النabiyu sal ا l slm yadkur اllah calى kuli axyaanihi saddexda aar isku meelay u socdaan waxaa ka soo baxaya inay bannaan tahay marka ha banaanaato laakiin maca alkaraaha miya mase kaiir min alculamaa karaaha ku jirtay dheheen iqaamadaana sii daran weliba qofka isagoon weyse qabin inuu aqimo a sii daran qaala xadaanaa mxamed bn yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can cawni bni abi juxayfata can abiihi anahu ra'aa bilaalan bilaal ayuu arkay yu-adinu isagoo addimayo fajacaltu waxaan gudagalay buu yidhaha tatabacu faahu afkiisa inaan raacraacayo haahunaa meeshaan iyo haahunaa meeshan biladaani aadaanka marka aadaankii halkaa iyo halkaa xigmada ku jirtaa waa maxay waxaa layidhi xigmada waxay tahay qofkii aan codka mu'adinka maqlaynin laakiin bidhaantiisa arkaayo inuu fahmo ninkan inuu addimayo in farii dhagaha ugu jiraan halkaas mar fiirina mar halkaa fiirina haddaa aragto inuu addimaaya arka yaad ogaanaysaa sawdka iyousanbu ku soo gaarin iqaamada ma lagu samaynaa marka iyada waa isku khilaafeen ahlucilmiga in badan waxay leeyihin iqaamada ma lagu samaynayo lianna iclaam lilxaadiriin waa iqaamada mu-adinkuna waa iclaam bannaanka ah dadka bannaanka codkuna inuu gees walba gaaraan loogu talagalay aadaanka ayb laakiin iqaamadu iyadu sidaa maahan bay dheheen ayb ayb wuxuu yidhi marka biladaani wahada fiihi taqyiidun lililtifaati fi اladan waana maxalahu cinda alxayacalatayn wabawaba calayhi bnu khusayma wuxuu u baabeeyey inxiraafu lmu'adini cinda qowlihi xaya cala الsalaaة xaya cala اlfalax bifamihi laa bibadanihi kullihi afka unbau leexinaya laa bibadanihi kullihi qaala waxau yidhi wainamaa yumkinu linxiraafu bilfami biinxiraafi اlwajhi wejiga in uma saaqahu min ariiqi wakiic ayضa bilafdi fajacala yaquulu fii adaanihi haakada ayb wayuxarifu rasahu yamiina washimaalan wayaxrifu ra'sahu yamiina washimaala wa fii riwaayati cabdirazaaq can اthawriyi fii hada اlxadiidi ziyaadataani ixdaahuma alistidaaratu wareegsiga wاlukhraa wadcu اlisbaci fi اludun farihi in la geliyo dhagaha wa lafduhu cinda tirmidiyi ra'aytu bilaalan yuadinu wayaduuru ayaan arkay wayatabicu faahu haahunaa wahaahunaa waisbacahu fii udunayhi ayb tirmidi baa wariyey wa amaa qowluhu wayaduuru fahuwa mudrajun fii riwaayati sufyaan can cawn bayana dalika yaxya bnu aadam saaxibu kitaabi alkharaaj can sufyaan can cawn can abiihi qaal ra'aytu bilaalan adana ayb faatbaca faahu haahunaa wahaahunaa waltafata yamiina washimaalan ayb ayb taasaa marka uu sheegay tan hadalkan wayaduuruda waa mudraj buu yidhi markaan wa amaa wadcu lisbucayni meeshaa ka qaba marka wa amaa wadcu lisbacayni fi ladaani fi ludunayni hay fi ludunayni labada dhegood labada farood dhagaha gelintooda faqad rawaahu mu'amal ayضa can sufyaan akhrajahu abu cawaana wlahu shawaahidu dakartuha fii tacliiqi tacliiq min asaxiha maa rawaahu abu daawuud wabnu xibaan min ariiqi abi salaam addimashqi ana cabdallaahi alhawsaniya xadaahu qaal qultu libilaalin kayfa kaanat nafaqatu اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam fadakara alxadiida wafiihi qaala bilaalun fajacaltu waxaan yeelay isbacii fartayda fii udunii faadantu walibni maajah walxaakim min xadiidi sacdin اlqurad أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وفي إسناده ضعف قال العلماء في ذلك فائدتان إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرض عن بلال ثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن في دقعرس إنه أدمايس ومن ثم قال بعضهم يجعل يده فوق أذنه حصب gacantiisa marka dhegta unbuu kor saaraya qaala tirmidiyu istaxaba ahlulcilmi an yudkhila almu'adinu isbacayhi fii udunayhi fi اladaan qaala wastaxabahu alawsaaciyu fi liqaamati aydan awsaaci iqaamadana isaga waa sunneeyey marka shawaahiddaas iyaa loo qaadanayaa marka waa inay marka uun dhow xa tahay waa laysku khilaafsan yahay laakiin in la sameeyaa adilaa ku soo aroortay ibnu xajar qaarkeed uu shawaahidii waxu u sheeg sheegay baabu qowli rajuli faatatna asalaatu baabu bayaani xukmi qowli rajuli qofka hadalkiisii uu yidhaahdo caddaynteedii buu u baab yahay faatatna asalaatu salaaddii baa naga tagtay yacnii qofka ma dhihi karaa salaaddii waa naga tagtay wa kariha ibnu siriin ibnu siriin wuxuu kahday an yaquula inuu yidhaahdo qofka faatatna asalaatu salaaddii baa naga tagtay walaakin liyaqul ha yidhaahdo lam nudrik ma soo gaarin hadha salaaddii ma soo gaarin ma haleelin ha yidhaahdo wa qowlu nabiyi sala allahu calayh ali wasalam asaxu bukhaari markua tacliiqiye wuxuu yidhi hadalka nebigaa saxiixnimo badan hadalka nebiga waa kan uu soo wado hadalka nebiga kou soo wado qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa shaybaan huwa bnu cabdiraxmaan annaxwiyu can yaxya can cabdillahi bn abi qataadata can abiihi qaal baynamaa naxnu nusallii xilli annagu aan ahayn inaan tukanaynay maca anabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga maciisa aan la tukanaynay id samica wuxuu maqlay jalabata rijaalin rag yacnii shanqartood ayuu maqlay ayb falamaa sallaa ayb markii uu tukaday ayb dhaqdhaqaaq shanqartooda dhaqdhaqaaqooda sawdkooda intaba waa leey ayuu maqlay falamaa sallaa markuu tukaday qaala waxau yidhi maa sha'nukum sha'nigiinnu waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen istacjalnaa waan soo degdegnay ila salaati salaaddaan u soo degdegnay qaala waxa uu yidhi falaa tafcaluu ha samayninina sidaas idaa ataytum asalaata salaadda haddaad imaanaysaan facalaykum bisakiinati sakiino ogaada facalaykum waxaad laasimtaan bisakiinati xasillooni famaa adragtum wixii aad haleeshaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tago idin dhaafana fa atimuu dhammaystira wamaa faatakum nebigii baa isticmaalay soo maaha ayb wamaa faatakum wixii idin dhaafo marka faatatna asalaatu salaaddii baana dhaaftay qalad ma laha waa marka uu leeyahay marka ibnu xajar imaamu albukhaari wa qowlu nabiyi sala allahu calayh waali wasalam asaxu qowlka nebigaas saxiixnimo badan oo kan ibnu siriin isaga ka saxan haddii marka taabicigaas weyn ibnu siriin qowlkiisa iyo qowlka rasuulka markay iska hor yimaadeen la yidhi qowlka nebigaa asaxnimo badan ibnu siriin dadkii ka dambeeyey waa uga owleysan yihiin soo maaa ibnu siriin isagu taabici buu ahaa intaasoo saxaabo soo gaaro ahlulfadli ayb haddana warkiisii waxaa looga tegay liajli hadalka nebiga sala allahu calayh ali wasalam dartiisa ayb marka dadku inay iskaga dhex qaldanto lama rabo dadka yacnii inay isaga dhex qaldanto dadka qaa'iliintee wax dhahayo inay isaga dardarmaan lama rabo qaa'il oo waxaa jira warkiisa aan la naqdi karin lagana tegi karin rasuulku waay sala allahu calayh ali wasalam qaa'il kaleo isaguna waxaa jira marka warkiisa wixii xaqa ka waafaqa la qaato wixii kalena laga tago isagoon lana ceebaynaynin waa culummada kuwaas culimmada bi-ayi wakhti walba ha joogaan zaman walba ha joogaan wakhtigaa haddii saa la dhahayay culimmada zaman kasta joogto iyagu ixtiraamay leeyihiin laakiin axkaamta ay ku ijtihaadaan inay asiibaanna waa laga inay gafaanna waa dhici kartaa gafkooda laakiin waa in qof ahlulfadli ahlucilmiga uu caddeeyo mararka qaar waxaa dhici karta qofku inuu yidhaahdo waa gafeen waa gafeenta in laysku qabsado marka horta gefku ma jiraa mase ma jiro qofkii caddayn lahaa inuu caddeeyaba mar kitaabka kale markaan akrinayna imaamu dahabi waxaan sheegnay inuu sheegay haddii qofku abu xaniifa iyo shaafici iyo ayaa sidaa yidhaahdeen iyo abuu xaniifa iyo shaafici iyo sidaa yidhaahdeen waana gafeen marka la dhahaayo wuxuu yidhi waa gafeen iyo marka la dhahaayo wuxuu shardiyey dalaalada ama deliilka lagu naqdinayo inuu deliil saxiix ah oo waadixa oo sariixa inuu yakoow sida sawaabka la sheegayana inay ku tageen culimo iyagoo kale ah ilaa waxaa la diidayaa adiga inaad tidhaahdo hebel hebel waa gafeen sida aad sawaabka ku sheegaysidna wax sheegay ma jiraan ma la yeelayo taas marka iyadoo kale ayb marka wqowlu nabiy sal l slam asaxu saasuu ujeeda wamaa faatakum faatimu xadiidkan macno badanoo fiqiga baa ku jiro waxaa ka mid a salaadda inaan loo soo degdegin degdegaasa marka la diiday waa degdeg keenaayo qofka yacnii inuu salaaddii marka usoo ordo oo usoo rooro tartiib inuu usoo socdana maaha marka wax sakiinadiina aan ka hor imaanaynin dadaal ma aha laga rabaa saasay dhaheen a'immada waxaa kaloo xadiidka uu tilmaamayaa famaa adragtum fasalluu waman faatakum faatimmuu qofka masbuuqa ah wixii uu ku soo gaaro meeshii uu ku soo gaaro kala qabsado ayuu salaadda kala uu kala bilaabaa imaamka ayb wamaa faatakum faatimmuu iyadana faqduuna waa soo aroortay qalleeya faatimuuna waa soo aroortay waxaa badan laakiin faatimmuu faatimmuu marka macnaa ku jiro oo qofka masbuuqa ah ee salaadda lagala hormaray salaadiisa uu imaamka la bilaabanayo imaamkii maalan ragcadii saddexaad oo maqhribkii ama labadii ragcood damboo ceshihii ayaa kusoo gaartay adiga adiga salaadaadaas marka maqay salaadaada awalkeeda miyay noqonaysaa mase waxaad tukanaysaa imaamkaa la fiirinayaayo labadaadii ragcood dambe ayaa markaas ku jirtaa adiga xadiidkaanay marka ku xiran tahay oo fa atimuu haddii la yidhaahdo salaadaada awalkeeda waay oo markaa labadii ragco aadaad la tukata imaamka waa istaagaysaa labada dambee kuu dhiman jahar ma samaynaysid ma la jahraysid sababtoo ah labadaadii ragco hore waa qabtaa adiga waxa kuu dhiman waa laba dambe wa labada dambena lalama jahro suuradna ma akrinaysidoo faatixada ayaad isaga gaabsan kartaa wax suurad adoon la akrinin lianna maxaa yeelay waxaa la dhammaystiraa wax bilaaw leh shay aan lasoo bilaabin maba la dhammaystira soo maa ayb meeshaa marka xanafiyada iyo waa isku khilaafsan yihiin maalikiyada iyo jumhuurka maalikiyada iyagu waxay leeyiin salaadda salaadaas aad imaamka la bilaabatay waa ragcaadkaagii dambow walidaalika ayaga marka haddii la qabto labada dambow ceshaha haddaa ku soo aadid oo aa istaagtid labadaadii hore waa dhimantay leeyihiin marka waa la jahraysaa meelaha marka maalikiyada meelahan maqaaribta iyo maqaaribta iyo haddaa aragto iyagoo waxaa arkaysaa laba ragco cisho u dhiman tahay la jahraayo salaaddii suurad iyo akhrinayo marka iyagu wamaa faatakum faqduu ayay deliishadeen qalleeya waxay yidhahdeen waxaa la qalleeyaa wax awalkiisii laga soo tegey marka gadaal baa ka soo gaartay awalkii baa kaa maqanay laakiin riwaayaadku waxay u badan yihiin faatimu faqduuda laftirkeedana bimacnaa faatimu unbaa loo jeedaa faidaa qadaytum manaasikakum maxaa laga wadaa haddaad acmaashiinnii dhammaystirataan itmaamka iyo qaduhu isku macnowa marka mis sida raajixa marka waxaa weeyaan sidaas kale laba maadaa marka ibnu rajab uu ku rajaxay masalada yacnii qowlkaas hore mid waxay tahay salaadaada maxay ka bilaabataa adiga qof walba salaadiisu maxay ka bilaabataa takbiiratulixraam soo maha yaa takbiiratulixraamka ragcaday ku jirtaan alragcat aluulaa iyada la-aanteedna waxbaba guntan maayaan marka haddii la yidhaah imaam ragcadii saddexaad oo cisho maraayo ayaad adiga allaahu akbar tiri allahu akbartaasna waa ragcadaadii saddexaad waaye oo kow iyo laba weli ma samaynin takbiiratulixraam see ula imaanay marka waa yahay marka wuxuu yidhi waxay kulligood isku raacsan yihiin a'immada allahu akbartaada hore inay takbiiratulixraam tahay takbiiratulixraamna waxay dhacdaa awalu salaa meeshaas waa isagu fariista marka ibnulmundir awsadka iyo atixiyaadka dambe oo qofku marka uu tukado hal ragca u dhiman tahay atixiyaaduu la imaanaya haddii marka ragcadaadii koowaad ay ahayd middaas atixiyaadkan maxaa ula imaanaya qaadi ciyaad wuxuu yidhi lisalaam salaanta darteedu yidhi marka ibnuxajar wuxuu yidhi jawaab ishkaalka baabi'inaysa wada baabi'inaysa maahan buu yidhi calaa kullin marka ragcada qeybta wixii aada imaamka kala qabsato waa salaadaadii koowaad ragcaadkaagii koowaad waa awalu salaatika fawaa-idaasaa ku jirta ibnu xajar laftirkiisana waa u banbaxay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yascaa ila salaati salaada u roori maayo walya'ti hala yimaado bisakiinati xasillooni isagoo ku dheehan ha yimaado walwaqaari iyo deganaan wa qaala waxa uu yidhi maa adraktum waxaad haleeshaan fasalluu tukada wamaa faatakum wuxuu idinka tagana faatimmuu dhammaystira waqaala abuu qataadata can nabiy waqaalahu abuu qataadata can innabiy sala allahu calayh ali wasalam qaala xadaanaa aadam huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaana bnu abi di'bin qaala xadaana azuhriyu can saciid bni lmusayib can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayh ali wasalam wa can izuhriyi can abi salamata zuhri laba sheekhuu leeyahy ibnu lmusayib iyo abuu salamata bnu cabdiraxmaan ibni cawf can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayh ali wasalama qaal idaa samictum aliqaamata iqaamada haddaad maqashaan famshuu socda ila salaati salaada u socda wacalaykum bisakiinati idinkoo laasimayo xasilooni iyo walwaqaari deganaan walaa tusricuuha degdeginina famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimmuu bukhaari marka riwaayaadka faatimmuu buu keenayaa waa yar yihiin marka kuwa faq buu dhahayo ayb ayb وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد